haddaba waa hoygii haynta iyo habeynta fanka soomaaliyeed ee dalka kada tan soodan afrika habayntii iyo hagaajintii roki caamir studio mayfe johannesberg
sida waaxyaha jiirka yaxa jiidhka wadnaha iyo beerkii halbowlaas waraabsan u wada najacay sida waaxyaha jiidhka yaxa jiidhka wadnaha iyo beerkii halbowlaas waraabsan u wadaadna jacayn markuu kaaga waraaqsay ad wadeeca ku taagtay inan kaaga wareego waqla kaaga dhaqaaqo markuu kaaga waraaqshay ay wadeeca ku taagtay inan kaaga wareego cidla kaaga dhaqaaqo haddii uu waqti keenay nin waxsaalimiya haddii uu waqti keenay nin waxsaalimiya aniga ahay haddii uu waqti keenay nin wax saalamiyaana haddii uu waqti keenay nin wax saalamiya aniga ahay wiisha ubadkeeda ubadkeeda waxa jooga adduun iyadow la wanaagsan marka waayo holiic wiisha ubadkeeda ubadkeeda waxa jooga adduun iyadow la wanaagsan marka waayo holiic dani ay ka wadaayi haddii ay isweyne falcaa ku dilaaye waa wareerka adduune dani ay ka wadaayey haddii aynu isweynay malcaa ku dilaayey waa wareerka adduune haddii uu waqti keenay nin waxsaalamiyaana haddii uu waqti keenay nin waxsaalamiya aniga ahay haddii uu waqti keenay